maxaa yeele maanta wadooyinkii ayaa xirxiran waxaa xirxiran maxaa la amnigii ayaana sugneen waxaa jooga dad cadow ayaa wadankii haysta oo meel walbaba taagan luuq walbaba iyo meel walba amartidna taagan marka insha allah inaan horumar ka gaarna ayaan rajaynaynaa oo horumarkaasina aan ku dhaqaaqno oo aan gobolkii uu noqdo mid amnigiisa laisku hadlayn karo mid horumarkiisa uu yahay mid joogto ah inuu noqdo gobolkaasi mid dadkao dhan ay soo hiigsan karaan caalamkao dhanna ay kusoo tashan karaan gobolkaasi oo aanan ka xor ah wax allaalo wixii dadka dhibaatada ku keenayay iyo horumarkeedii hor istaagnaa caqabadihii shacabka gobolka deganna dhammaantiisana waxaan rajaynaynaa inaan la shaqayn doono